Kusimaha Duqa Degmada Gaalkacyo ahna Gudoomiye ku-xigeenka degmada Injineer Maxamed Cabdi Cilmi ayaa maamulka Puntland ku wareejiyay nin dhimirka ka xanuunsan oo dhowaan kasoo lumay deegaanada maamulka Puntland ee gobolka Mudug. Ninkan ayaa hore waxa uu qabtay dadka degan deegaanada miyiga ah ee degmada Gaalkacyo waxa ayna ku wareejiyeen laamaha amniga ee degmada. Gudoomiye ku-xigeenka maamulka dowlada hoose ee degmada Gaalkacyo ee Galmudug Injineer Maxamed Cabdi Cilmi ayaa ka warbixinaya ninka dhimirka ka xanuunsan ee laamaha amnigu ku wareejinayeen Puntland.
ilaa ilaahay waa mahad iska leh gudoomiyaha gobolka saraakiisha ciidanka odayaasha dhaqanka dhammaan waa insalaan salaan bacdigeed waxaanu joognaa saldhigga degmada gaalkacyo waxaanu halkan ku wareejinaynaa nin reer Mu- een, puntland ah oo kasoo dhumay een, soona guldogob oo dad xoolo dhaqataahi ay kasoo celiyeen ama kasoo qabteen deegaanka caliwaal waxaan rabnaa inaan ku wareejinno gudoomiyaha gobolka si loo gaarsiiyo deegaankiisii iyo dadkiisii isagoo nabad qaba Een, aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dadka deegaanka reer caliwaal oo si nabad ah kusoo gaarsiiyey laamaha amniga iyo odayaashii iyo dadkii kasoo shaqeeyey waxaan rabnaa inaan ku wareejinno gudoomiyaha gobolka gudoomiye faysal gudoomiye soo dhowow waxaan rabnaa inaan ninkan muwaadinka aad nagala wareegtid si ehelkiisii uu la midoobo Een, waan rajaynayaa haddii ilaahay idmo in nabadii iyo wanaaggii ka dhexeeyey bulshada reer gaalkacyo ay sii taabaqaadi doonto dhanka kale qaar ka mid ah odayaasha deegaanka ninkan kasoo jeedo iyo maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa u mahad celiyey maamulka galmudug iyo dadka deegaanka ee gacanta u soo geliyey ninkan waa u mahad celinaynaa dhallinyaradii iyo odayaashii amniga si- ninkaas amnigiisa sugay kuna soo simay laamaha amniga iyo maamulka gobolka oo labada dhinacba ah aada iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana leenahay waxay arrintaasi qayb ka noqon doontaa nabadaynta gobolka mudug aan ka wadno oo labada dhinac cid kasta oo dhinac kale dhinacay joogtay inta ka tagta dhinac kala tagtana waxaan leenahay inaad sidaas u sugtaan amniga oo u ilaalisaan bilow-aadanimada oo u soo gudbisaan qofkii dhuma dhinacii au ka dhumay yaan idinka codsanaynaa een, fakaday oo meel shifaa uu ku xiraa isagu iskii uga baxay oo ka dhacay Een, ninkaasi nin dalka kale yaqaanay ma ahaynoo waa nin markiisii horena nairobi ka yimid iyo meelahaas marka dhinacaasu iska aaday oo waxaa lagu qabtay caliwaal meelaheeda dhinaca galmudug een, baa qabtay ninka lagu wareejiyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka puntland ayaa horey uga soo lumay deegaanada gobolka mudug ee puntland waxaana lagu qabtay deegaanada gobolka mudug ee dhinaca galmudug